أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo faahfaahinno dheeraad ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar cagmarin ah oo saaka ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada baydhaba ee wilaayada bayd mu'asasada alkataab ayaa bahisay sawirada weerarka cagmarinta ee saaka ka dhacay duleedka magaalada baydhabo wafdi ka socda maamulka hardada somalilan ayaa booqasho ku tegay magaalada aadisababa xilli xog laga helayo kulan welimi ruutu iyo cabdiraxmaan cirro ku dhex maray magaalada nairobi koox hardada soomaali ayaa sii kordhisay afduubka ay u geysanaysa shacabka maatada ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho beesha ajuuraan oo ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo noola ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك waa habeennimo talaadada labaatan iyo sideedda bisha dulxija sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar cagmarin ah oo saaka ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay iyo sidoo kale mu'asasada alkataib oo baahisay weerarkii cagmarinta ee saaka ka dhacay duleedka magaalada baydhabo warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali yare aroornimadii hore ee saaka waxay ciidamada mujaahidiintu weerar qorshaysan oo cagmarina ku qaadeen laba xero oo maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen deegaanka burujaad ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta labada xero iyo guud ahaan deegaanka kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta durba daqiiqadihii hore ee weerarka ay bilaabeen inay cagta furaan oo deegaanka isaga cararaan intii uu weerar ka socday waxaa jiray ciidamo murtadiin ah oo gurmad ahaan uga soo baxay magaalada baydhabo kuwaasoo mujaahidiintu ay kamiin u dhigeen laguna qasbay inay dib ugu laabtaan magaalada iyagoo weliba khasaare culus dhabarka loo saariyey saraakiisha ciidamada mujaahidiinta ayaa noo xaqiijiyey in weerarkii xasmiinta ee saaka lagu dilay labaiyo toban askari oo murtadiin ah laguna dhaawacay siddeed iyo labaatan kale halka maxaabiis noole mujaahidiintu gacanta ku soo dhigeen intii uu dagaalku socday sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen khaniimo isugu jirta hubka noocyadiisa kala duwan iyo aqabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka kale alkataa'ib ayaa baahisay sawirada weerarka cagmarinta ah ee saaka ka dhacay deegaanka burujeed ee duleedka magaalada baydhabo waxaana sawirada alkataa'ib lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda gacanta ugu haya labada xero iyo midadka murtadiinta oo daasan gudaha iyo bannaanka xeryaha iyo sidoo kale maxaabiis jeebaysan oo mujaahidiintu nolosha ku hayaan iyo mujaahidiinta ugu dambeyn dabqabasiyey labadii xero ee cadowga weerarkan xasminta ah ee saaka ka dhacay deegaanka burujaad ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxa uu imaanaya xilli shalay ciidamada mujaahidiintu weerar qorshaysan ka fuliyeen deegaanka ceelqooxle ee hoostaga degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan kaasoo allah fadligiisa dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen toddobaatan iyo laba isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah wafdi ka socda maamulka hardada somalilan ayaa booqasho ku tegay magaalada aadisababa xilli dhanka kale xog laga helaya kulan welimi ruutu iyo cabdiraxmaan cirro ku dhex maray magaalada nairobi warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda maamulka riddada ah ee somalilan murtadka lagu magacaabo cabdiraxmaan daahir aadan ayaa booqasho qaadatay muddo dhowr cisho ah ku tegay magaalo madaxda etoobiya ee adisababa booqashadan oo bilaabatay khamiistii lasoo dhaafay socotayna ilaa axaddii shalaya ayaa lagu soo waramayaa in wafdigan ka socday ashaadala dirarka somalilan iyo muddadaasi kuna foolkafool aan la yeesheen madaxda dowladda xabashada etoobiya wasiirka arrimaha dibadda etoobiya ayaa qaabilay wafdigan ka socday somalilan waxaana sida warbaahinta loo soo bandhigay kulankaasi looga hadlay waxay ku sheegeen kor u qaadista iskaashiga xiriirka diblomaasiyadeed iyo dirisnimada ee ka dhexeeya labada dhinac wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa la filayaa in bisha soo socota uu booqashooyin rasmi ah ugu kala bixi doono dalalka dhaca galbeedka qaaradda afrika sida uu dhowaan baahiyey wargeyska the times of israel oo ka mid ah warbaahinta uga afka dheer yahuudda wargeyskan waxa uu intaasi raaciyey unqoshaha wasiirka uu soo baxay maalin uun kadib markii dhowaan safiirka gaana uu booqday somalilan taasoo hordhac u ah yiiro ololo ballaaran oo diblomaasiyadeed oo aqoonsi raadin ah oo ku wajahan galbeedka afrika leexashada somalilan ee ku wajahan galbeedka afrika kama turjumayso oo keliya ayuu yiri wargeyska himilo juquraafiyeeda balse waxay muujinaysaa suurtagalnimada in somalilan ay ku biirtay isbahayso goboleed cusub oo isbedelaya maadaama dalalka maali burkina faso iyo niger ay si rasmi ah uga baxeen urur goboleedka ee kuwaasa wargeyskaas hayuuniyadda ah ayaa sidoo kale daaha ku rogay in kulankii dhowaan magaalada nairobi ku dhex maray madaxweynaha riddada somalilan cabdiraxmaan ciro iyo madaxweynaha dowladda siliibiyadda kenya william ruuto lagu gaaray ayuu yidhi ogolaansho aan si rasmi ah loo shaacin oo ku saabsana fulinta xafiis wakiilmo oo somalilan ay ku yeelato caasimadda kenya wasiirka arrimaha dibadda ee riddada somalilan ayuu wargeysku sheegay in sidoo kale uu dhowaan uu soo dhammaystiray booqasho uu ku tegay maraykanka taas oo hordhac u hayuu yidhi safar rasmi ah oo la filayo cabdiraxmaan ciro uu dhowaan ku tago magaalo madaxda maraykanka ee washington d c ila diblomaasiyadeed oo heer sare ah ayuu wargeysku sheegay inuu ka soo xigtay in booqashada wasiirka ee maraykanka ay ahayd mid si wanaagsan loo soo dhoweeyey taasoo calaamad u ah uu yidhi marxalad muhiim ah oo gaaray ololaha muddada dheer soo jiitamayay ee somalilan ugu jirtay helista aqoonsi rasmi ah maalmahan u dambeeyey ee wafdigan ka socday somalilan ay ku sugnaayeen adisababa waxaa isla magaaladaasi booqasho ku joogay taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika gaarka lagu magacaabo michael langley kaasoo maalmihii ka horeysayna booqday hargeysa iyo berbera reporter oo ah majalo toddobaadla ah oo laga leeyahay etoobiya ayaa sheegtay in tallaabadan uu maraykanku doonayo inuu ka aqoonsado somalilan ay ka dhalan doonto natiijo fiican oo dhabaha u xaadhaysa hirgelinta damacbadeed ee etoobiya wargeyskan etoobiyaanka ah ayaa farta ku fiiqay in dalka etoobiya uu rajaynayo in marinka celiiriga ah ee ku tirsan xeebta waqooyi ee somalilan uu noqon karo marinbadeedkii ay muddada dheer ku taameeyeen mahsaned marwaan kooxda ardada soomaaliya ayaa sii kordhaysay afduubka ay u geysanayso shacabka maatada ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho muqdisho ayaa wajahaysa xaalad murug le oo ka dhalatay tillaabooyin ciidan oo lagu afduubaya shacabka muslimiinta ah si qasabna ah loogu diiwaangelinayo mashruuca doorashooyinka ay waddo kooxda ardada murtad xasan guurguurte waxaana lagu soo warramayaa in laga bilaabo ifka xalane miisaanka dhuxusha tawfiiq saraha caymiska ekes kontarool balcad ilaa soos oo ay ka socdaan qafaal ballaaran oo ka dhan ah dadka rayidka ah maleeshiyaadka kooxda ardada ayaa la sheegaya in si bareer ay ku afduubayaan rakaabka saaran gawaarida kala duwan iyagoona geenaya goobo gaar ah oo qasab ku diiwaangelinayo xogaha ayaa intaasi ku daraya in dadkan lagu khasbaya inay isdiiwaangeliyaan iyagoo qoryo lagu hayo taasi ayaa muujinaysa in murtad guurguurta iyo qowlaystadiisa ay markan usoo bambaxeen ee shacabka kula kacaan jariimooyin weliba si ay u meelmarsadaan doorashadooda gaarka ah codkan idinku soo maqan waa qaar ka mid a shacabka muqdisho oo si aada uga dhex qaylinaya gaari ay saarnaayeen xilli qaab qafaal murtadiinta ay ugu dejinayeen si ay isku diiwaangeliyaan waxay tani muujinaysaa xilli guddoomiyaha gobolka banaadir murtad munga uu laba maalmood ka hor si rasmiya u sheegay in guuldarrada ka timid mashruuca isdiiwaangelinta doorashooyinka qof iyo cod isagoona kiray in keliya boqolkiiba shan ay dadka isdiiwaangeliyeen halka boqolkiiba sagaashan iyo shan si cad u diideen mashruucan beesha ajuuraan oo ka mid a beelaha daga wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyadda xolo noola ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi inoo haya iyagoo gudanaya waajibaadka allaha saaray ee ah difaaca diinta islaamka ayna tahay nafyo maal lagu bixiyo waxaa bilihii lasoo dhaafay beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay u baratamayeen bixinta xoolaha kuwaasoo ujeedkoodu yahay in lagu difaaco diinta islaamka sidoo kalena lagu taageero mujaahidiinta dhowaan munaasabad ka dhacday degmada jilib ayaa waxa ay beesha ajuuraan ku wareejisay tiro xoolo ah iyagoona xoolahaasi ku sheegay inay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka qaar ka mid ah hoggaanka beesha ajuuraan oo xilligii xoolo wareejinta la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa waxaa hadaladooda ka mid ahaa anagoo ku hadlaya magaca beesha ajuuraan waxaan inta u fadhinaa inaan ku wareejinno xoolo nool aan u soo aruurinay mujaahidiinta safka hore ku jirto walaalahayna ah xoolahaas oo tiradooda ay tahay toddoba iyo toban neef oo ari ah walow hadda ka horeba aan bu-aalana xoolo badan ku bixin laba boqol oo eri ah mar ku bixinay bishii hadda naga dhammaatay labaatan iyo sideedeedii toban halaadoo geel aan haddana bu'aala ku bixinay degmada jirbina maanta waxaan aan ku wareejinaynaa toban iyo toddoba neef oo ari ah waxaan halkan ku wareejinaynaa maanta toddoba-iyo toban neef oo ari ah oon ugu talagalnay mujaahidiintu safka hore cidna nooma dirin qabiilka ayaa sadaqaystay jimcahan kasoo gudubnayna toban geel ahayd wax bu-aan lagu bixinhayay intaasoo xoolaha qabiilka isagaa la baxay cidna uma dirin marka isagoo jihaadka iyo kheyrka iyo micnaha ku taageerayo intaas ayaan anaguna maaragtay walaayadu waxaan ku wareejinay annagoo qabiilka wakiil uga ah mar kale odayaasha qabiilka ajuuraan ayaa ballan qaaday in mujaahidiinta ay naf iyo maalba ku garab istaagayaan xoolahana ay qayb ka yihiin garab istaagga jihaadka waddada allaah waxaan rabaa mujaahidiinta meel kastay joogaan waxaan rabnaa ereyga hadda aan leenahay naga dhab waaye waxaad naga dayaysiin garabkiina ayaad naga dayaysiin beesha ajuuraan aan nahay waad nagu tashanaysiin ilaahay idinkiis waad nagu tashanaysiin hii iyo hoolba waad nagu tashanaysiin naf iyo maalaad nagu tashanaysiin garabkiina aad naga dayaysiin ilaahay idinkiis guul waartaan idin rajaynaa ilaahay waxaan idinka baryaa kuwa ilaahay oo xafido inuusan ilaahay idinka dhigaa idin xafiday aan idin baryaa ma garan waxaa intaas inoo dheer marka qabeeshu naf iyo maal waxay la garab taagan tahay mujaahidiintu waxa weeye mar horena hadda kolley xoolahaas horaba loo bixiyey wixii had kadib ahna waa diyaar insha allah annaguna kolley kama saaxanayno wixii karaankeenna ah wabilaahi towfiiq isla bishaan ayay ahayd markii beesha ajuuraan ay tiro geel ah ku wareejisay maamulka islaamiga ah ee degmada buwaale waxaana ka sii horreeyey boqolaal aray ah oo isla degmada buwaale ay ku wareejiyeen mahadsaned dhuubow guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhegaysaneyseen idaacadda islaamiga andulus wanaaga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu